faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya wararo dhabagal ah oo shalay gelinkii hore iyo duhurkii lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed kuwaasoo ku socdaalayay duleedyada degmada xudur ee gobolka bakool iyo magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee n f d weerarada oo ahaa kuwa aadu culus ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana ka dhashay khasaare lixaad leh dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay duhurkii waxay weerar jidgal ah la beegsadeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed kaasoo ka dhacay duleedka magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool kamiinka oo ahaa mid aadu culus ayaa isku beddelay dagaal foolkafool ah oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo sidoo kale askarta maamulka koonfur galbeed ee la shaqeeya shisheeyaha ilaa wareedyo lagu kalsoonaan karo ayaa ku waramaya in kamiinka lagu dilay in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo lafta gareen waxaa sidoo kale weerarka lagu burburiyey sagaal gaari oo wadaysahay ciidan kuwaasoo ay dab qabadsiiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool magaalooyin badan oo ka tirsan gobolada baay iyo bakool waxaa ku go-doonsan cutubyo ka tirsan ciidamada milatariga xabashida ethoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed waxaana ku adag inay isgaarsiiyaan sahayda ciidan oo ay ka helaan dowladaha yurub iyo maraykanka dhanka kale subaxnimadii maalintii shalay milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa fuliyey silsilado weeraro ah oo ay ku beegsadeen ciidamada dowladda kenya kuwaasoo ku socdaalayay deegaano dhacaduleedka magaalada mandheera ee ku jirta gacanta kenya ciidamada mujaahidiinta oo ka warhayay socdaalka kenyaatiga ayaa la beegsaday qarax xooggan oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen askarta kenya qaraxa ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaan lagu magacaabo cumar jilcow oo hoostaga magaalada mandheera ee dhulka soomaaliyeed ee n f d ugu yaraan waxaa qaraxa dhimasho iyo dhaawac ku noqday labaatan askari oo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ka soo degay gaari islamarkaana ku soo xoomay goob ay ku aasneyd miino sidoo kale weerar saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka fiinow oo ka mida deegaanada u dhexeeya dhamasa iyo magaalada mandheera ayaa waxaa lagu weeraray gaari kuwa xamuulka ah oo ay saarnaayeen askarta kenya inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dhaawacay hal askari oo ka mid ahaa ciidamadii saarnaa gaariga kaasoo ka go-ay labada gacmood sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiinta dowladda kenya ayaa dharbaaxooyin milatari oo aad u baaxad leh waxay kala kulmaysaa dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dhulka soomaaliyeed iyo gudaha kenyaba si joogto ah uga dhaca weeraro iyo qaraxyo lagu beegsanayo askarta kenya dhinaca kale dagaallo aad u xooggan iyo qaraxyo ayaa habeenkii xalay ka dhacay gobollo dhaca koonfurta soomaaliya dhanka kismaayo waxaa habeenkii xalay ka dhacay qaraxyo aad u xooggan kuwaasoo lala beegsaday xarunta degmada waxaana jira khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo gaaray askarta jubbaland sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaallo toos ah ku qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ee uganda iyo askarta xabashida ethoobiya kuwaasoo ka kala dhacay degmooyinka garbahaarey jannaale iyo sidoo kale deegaanka namber lixdan waxaana jira khasaare xooggan oo gaaray ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka